hanraabta cc kaatumo oo deeri deegaanka saax meegaag iyo sanka jabiye oo ku tirsan gobolada sool iyo nugaal iyo sheegeen inay ku guuleysadeen daminta colaad kudheyda deegaano ku tirsan sool iyo nugaal oo dhowaan meelaseytii gacanka hadalka dhex martay lama beelood oo walaale oo meelo wada degow qaar ku mid a hanraabta oo la hadali warbaahintiiyo sheegay in colaadiyo damyan ka hanraab ahaana iyo rajeeyeen in reetanignagana mar kale colaado beelo lamada walaale ee wada degow gobolada nugaal iyo sool maanta insha allah in la wada joogo la wada noolaado gacantii laisqabsado la madoobo weeyaan ulajeedadeena iyo ulajeedada dhammaan dadka halkan isugu yimid aad ujeedaan maanta waa la wada joogaa madax iyo minjo insha allah waxaan u nimid dawiilasha insha allah gacmaha inaan isu saarno deegaankan waa la wada degan yahay joognaa waa sahmeegaag oo geejire laba dhinac oo walaala ah oo dadka isku xiga oo wada dhashay oo isdhalay oo maanta meelay ku kala maqan yihiin aysan jirin oo goob kasta oo dagaalka oo cadowga markuuna soo weeraray meel ka wada duulaanayeen waraxmatullahi barakaatu maanta waxaan joognaa saxmeegaag baanu joognaa waanu u nimid arrinkii wiilasha geeljiraha ahaa ee reemiyiga ahaa isku dhacoodii soomaalida waxay u maamaadaa gacmo geeljira hoos baa loo meeraa marka waxaan rajaynaa inaan hoos u maydhno oo wiilasha maaragtay labada dhinac ee maaragtay geeljiraha isku dhacay insha allah nabad ku soo dhamayno dadku dagaal iyo waxba shaqaaqa diyaaru ma aha deegaankan waa la ogyahay wixii ka dhacay halgankii ka dhacay maanta insha allah in la wada joogo la wada noolaado gacantii laisqabsado la madoobo weeyaan ulajeedadeena iyo ulajeedada dhammaan dadka halkan isugu yimid aad ujeedaan maanta waa la wada joogaa madax iyo minjo insha allah waxaan u nimid dawiilasha insha allah gacmaha inaan isu saarno deegaankan waa la wada degan yahay xoolaha waa la wada daaqsidaa waa la wada leeyahay wax dhiba ma jiraan dadku waa ehel waa wada dhasheen ilaahay waxaan ka rajaynayaa maaragtay in wiilasheenaana ayna maqlaan maaragtay xoolo dhaqatada geeljiraha warkayga maqnaan maaragtay xoolahooda wada daaqsadaan caanaha wada dhammaan oo geela wada listaan marka arrinkaasaan maanta u nimid in geela caanahooda la wada cabo la wada listo in xabadiyo waxba la isku turturay dhagxan arrinkaasaan u nimid insha allah wayna noo suuroobaysaa ilaahay ehelkiis migaag waxaanu u nimi oo u soo marnay wadadaa dheer iyo intaasoo aanu soo soconnay laascaanood iyo saaxmigaag inta isu jiraan waxaanu u soconnay in aanu walaalaha shaqaaqada yari dhex martay inaanu dhexdooda nabad kaga shaqayno iyadoo ay tahay bidixdeedii iyo midigteedii walaalahayo wiilal yaryaroo wada dhashay wax dhibaato ah aanay dhibaato weyni jirin waxa weeye carab iyo laba dambe isugu dhoweyna isqabtaan way siyaro qabteen wayna noo hagaagi doontaa way hagaajin doonaa waxaanu halkaa u nimi nabadooda dhibaato badani ma jirto dadku yuusan u arkin in wax weyni jiraan wax weyni ma jiraan maxay ahayd tooy wiilal yaryar oo geljirayaala ayaa xoogaa isku isku wax isku turtuuray yagiina waa lagu dhex jiraa maxaad sheekaduna waa soo gabagaboobeysaa insha allah hablihii harti waxaanu u soo baxnay shaqaaqada yaree reermigayga xoolo dhaqatada ee isku dhacay ee hawshaa yaree shaqaaqada shalay dhex gashay inaanu soo dhammayno insha allah bismillahi kariim waanu ku guuleysanaynaa wax islaaye iyo wax colaad isu qaba iyo waxa islaaye waa laba xoolo dhaqato oo maxaan kula labadeeda beelood kasoo kala jeeda iyagiina hadda gacan biraa lagu qabtay wax maqanno ma jira madax iyo mijo maanta meesha waa isugu nimid